wanaagsan idinkiinba akhyaarta na dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka dad u dhuun daloola siyaasadda maraykanka ee ku wajahan sacuudiga iyo israa'iil ayaa sheegay inuu madaxweynaha maraykanka joe biden ka baarandegayo inuu ku tallaabsado suurtagalnimada heshiis amni oo ay yeeshaan washington iyo riyaad kadibna la helo sacuudiga iyo israa'iil oo xidhiirhkooda caadi ka dhiga waase haddii israa'iil aqbasho heshiis laba dowladood ah oo falastiin iyo israa'iil ah taasiba suurto galaysa barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa jimco wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka sacuudiga oo cilaaqaad wanaagsan la yeesha israa'iil riyaad iyo washington oo yeesha heshiis amni israa'iil oo u soo dabacda arrimaha falastiin waa mid laakiin ma la heli karaa heshiiska laba dal oo ah falastiin iyo israa'iil talaafiif ilaa heerkaas ma gaadhi doonta maxaase hortaagan waa su-aasha ay isweydiinayaan dadka ka faallooda arrimaha labadaasi wadan waana su-aasha ugu weyn ee ay reer falastiin isweydiiyaan dadka qaar waxa ay aaminsan yihiin in deegaameynta israa'iil ee dhulka falastiin aanay suurto gelinaynin in la helo laba dal maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leste ee dalkan britain ayaan weydiiyey haddii ay timaado sacuudiga oo cilaaqaad wanaagsan la yeesha israa'iil iyo washington iyo riyaad oo yeesha heshiis abni israa'iil oo soo dabacda arrimaha falastiin ma la heli karaa laba dal oo falastiin iyo israa'iil ah ama haddii aan si kale u dhigo talafif ma ogolaan doontaa dal la yidhaahdo falastiin oo ay daris noqdaan cabdi xafid si kastoo sacuudiga uu xiriir wanaagsan washington oo la yeesho xagga amniga si kastoo iskugu dayo sacuudiga in uu xiriirka caadi kala yeesho israa'iil israa'iil marnaba aqbali mayso shuruudaha sacuudiga uu ku xiray oo ah in mataqaanaayey la hirgeliyo hindisihii nabadeed hindisaha nabadda ee carbeed kaasoo ay carabta soo jeedisay labadii kun iyo labadii in mataqaanaay israa'iil ay aqoonsato ogolaatana dowlad falastiin ah oo ku dhisan lagu saleeyay xuduudeeda sidii xaaladda ay ahayd dagaalkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ka hor caasimada dowladda falastiinna ay noqoto qudusta bari ama bariga qudus ama jerusalem loo yaqaan haddaba taas israa'iil way ka daadegi la-dahay mana u arkaan in ay mataqaana ay aqbalayaan waxa ay u doorteen heshiiska abraham accordna wuxuu yahay in arinta falastiiniyiinta lagu inkiro oo mataqaana halkaa lagaga buudo haddaba way adkaanaysaa in ay arinkaas usoo dabacday israa'iil way adkaanaysaa wax kastoo xiriiro oo israa'iil iyo iyo falastiin ay galaan ama israa'iil iyo mataqaana sacuudiga ay galaan ama amni ha noqoto ama ganacsi ha noqdo ama waxay doonaan ha noqoto iyo wax kastoo xiriir ah oo dhex maro israa'iil iyo sacuudi carabiya waxba ka bedeli mayso inkiraada ay inkirsan yihiin israa'iiliyiintu waxaa la yidhahdo falastiin ama xukuumad falastiin ama xuquuq ay falastiiniyiinta leeyihiin dadka ka faalooda arrimaha labadaasi wadan ayaa qaarkood aaminsan yihiin in heshiiskii abraham ee uu ka shaqeeyey wiilkii uu sodogga u ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump in uu uga sii daray in xal waara loo helo arrinta labada dhinac halka dadka qaar ay aaminsan yihiin in dadaalkii wadamada carabta ee qadiyadda falastiin aanu ku socon xawaarihii uu waayadii hore ku socon jiray haddii ay ta dambe tahay waa maxay sababtu waa kan mar kale maxamed cabdi xaafid waa ta dambe weeye xaaladda falastiin aad bay gaabis u tahay xawaarihii hore ay ku socotayna kuma socoto sababtoo ah waxaa laga gaabsaday in israa'iiliintu waxay ka gaabsadeen in ay la tacaamulaan ama ay la gorgortamaan ama wadaxaajood la galaan falastiiniyiinta waxay u arkeen marka la qabsiga ay la qabsanayaan dowladaha abraham accord ay kula heshiiyeen ee kala ah baxrayn morocco sudan iyo imaaraadka mid ku dhisan dan weliba dan dhaqaale ku dhisan iyoiyo isweydaarsi xagga ganacsiga ku dhisan dowladahana ma eegayaan qadiyad falastiin waxay doorbideen in ay maslaxadooda runtii fiirsadaan taas ayaa waxaa keentay in doorkii falastiiniyiintii uu noqday mid loo arkay inuusan macno lahayn israa'iil marnaba ma aynan soo dhoweynin qodobkii ahaa hindisaha nabadeed nabadda ee carbeed kaas oo ahaa mid ka yimid dowladaha carbeed ee jaamacadda carabta ay ku doonayeen in xiriirka kula caadi kala caadi yeeshaan israael haddii ay ogolaato nabad ay ogolaato oo nabaduna ay noqoto in la helo xukuumad ama dowlad falastiina netanyahu wuxuu sheegay kuna dhiiraday inaan loo baahnayn two state solution ama xalka labada dowladood maadaama uu shaqaynayo buu yiri heshiiska abraham accord la magac baxay haddaba wuxuu u arkaa hadda wakhtigan xaadirkaa inay taa macno samaynaynin uu dardargeliyo xoojiyana in iskaashi ballaaran uu la samaysto dowladaha iyo kuwo kale oo soo socdaba qorshaha cusub ee iminka xalka looga raadinayo arrinka israa'iil iyo falastiin aadse moodo inay ka weyn tahay riyaad iyo talafif oo xidhiidh caadi ah yeeshaa waxaa dabada ka riixaya sida ay aaminsan yihiin khabiirada ka faallada arrimahan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken la taliyaha amniga qaranka jeka sullivan iyo ergeyga sare ee washington bariga dhexe u qaabilsan bret macagoob inay ka midho dhaliyaan wakhtiga ayaa sheegi doona intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawin ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqda maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan